wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab lagu arkay deegaanka mareengubaay kadib markii ciidamada amisom ay ka guureen saldhigoodii maalintii shalay gudoomiyaha gobolkaasi cabdiqaadir maxamed nuur cd ayaa u sheegay v o a inay ahayd in ciidamada dowladda soomaaliya ay bedelaan kuwa amisom taasna aanay dhicin haaruun macruuf ayuu ugu waramay qadka telefoonka waa runta lalideer maxaa ku rada ciidamada amisom walaalahaan nahay oo ka kaalmay dawladda federaalka iyo dawladda koonfur galbeedba waxay shalay xabad ku qabteen oo lagu qabtay deegaanka maringubay ee hoostaga degmada baraawe oo maxaan ku yihahdaa halkaas ay ku wareejiyeen macnaha in ciidanka maxaa amisom halkaas inay ka guurayaan oo ciidamada soomaaliya inay bedelayaan sidii ka dhacday hadda kahor afgooye saa laleeya marka arrintaas waxaa la filaya in ciidamada soomaaliya oo ay maxaan ku yihahdaa bedelaan ciidanka amisom mayna dhicin ciidankii dawladda federaalka militariga maysan imaan salaliga marka amisomti ay kasoo baxeen nimankii maxaan ku rahdaa argagixisada al-shabaab kolleytaba ayagoo maxaan ku rahdaa oo sahan ayay yimaadeen hadda si toosan uma qabsan laakiin sahankoodii waa yidi way naloo sheegayo
marka maringubay bal meesha ku taala dadka u tilmaan marka hore tuulada maringubay waa tuulo weyn oo qadiim ah meesha waxaa ku heli jiray xanaanada maxaa xoolaha meel oo xoolaha lagu daawo sida geela ceelal ayaa ku yaala laba ceelo waaweyn tuulo kaleo ku deganaa jirta oo adigu hal kilomitr ay ku jiraan oo aqabtalaal la yidhaahdo oo tuulada aqabtalaal iyo maringubaay hal kilomitr a udhexaysa laba ceelaa ku kala yaala maringubayna ceela ku yaala aqabtalaan ceela ku yaala ceel biyood ah oo xoolaha maaa waa dhul gabiid ah oo xeebtana maringubay waxay u jirtaa ilaa iyo dhowr iyo toban kilomitr saddex iyo toban kilo ilaa shan iyo toban kilomitr badweyda hindiya buulamareerna waxay u jirtaa soddon kilomitr kuntuwaarina waxay jirtaa ilaa iyo soddon shan ilaa afartan kilomitr laakiin maringubay waxay hoos tagtaa degmada baraawe ay jirtaa soddon lixdan kilomitr ay jirtaa degmada baraawe maringubay waa meel gabiid ah oo xoolaha ku wanaagsan dhinaca taagay saaran tahay tuulada maringubay iyo qabtalaal maringubay laisku yidhaahdaa labadaas tuulo saalaliga marka degaan dega hoosena waa meel baxaadka oo badda maxaa ku dhahda kasuuradiisa markuu roobka qabto biyo badana maxaa meesha ka imaada balli ayaa samaysmaa dhulkaas jiiro gaadgaabana ka baxa oo aad maxaanku raha xoolaha u jecel yihiin waana beerino dhinacna beeray ka dhinacna jeexay ka taha maringubaay marka sidee bay ku dhacday inay ciidamada amisom iyo kuwa soomaalida dhexdooda ka baxdo maxay isugu haleeyiin
haarunow arrintan ugub ma aha ciidamada dawladda federaalka ama dawladda federaalku waxay saxiixday muddo hadda laga jooga dhowr sano in ciidamada amsom macnaha meelahay ka baxdeen ciidamada xooga dalka soomaaliya ee militariga lagu wareejinayo waxay ka dhacdeen maxaan ku yihahdaa afgooye dhowr bilood ka hor waakii ciidamada xooga dalka soomaaliya lagu wareejiyey amsom markay afgooye ka guuraysa xafladii lagu qabtay haddana waxay ka guureen dhowr bilood ka hor mashalaay oo udhexaysa meesha la yihahdo shalambood iyo qoryooley ama ka danaw ama kabtalaas iyo qoryooley inta udhexaysa mashalaay tuulo ku taalo qoryooley u jirta adigu ilaa iyo toban kilomitr halkaas ciidan oo xoog dalso lama geynin ciidan militari lama geynin halkaas shabaaba maxaa ku ra dib u qabsaday oo haddana maxaa ku rahdaa isu isu socodka qoryooley iyo maxaa ku rahda shalambood iyo markaba maxaa ku raha caqabada ayaa ka jira oo a nimanka argixisada deegaankii loogta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed inay ka bedelaan ama la wareegaan may samimaan maadaama afgood maxaa ku raha lagu guulaystay ciidamada soomaliya inay kala wareegeen ciidanka amisom tanna maringubay taasoo kale way shalay markii xafladda la qabanayay aniga kabarastaa bahaan waa ka hadlay oo waxaan yidhi dawladda federaalka oo siixday iyo dawladda koonfur galbeed in halkan ciidanka kala wareegi lahaa inay ka degda u keenaan si argagixisada maxaan ku irahdaa ayna mar dambe maxaan ku radaa dadka maxaan ku rahdaa u waxyeelo u geysanin ayna dib u qabsanin saleeya marka way dhacday hadda arrintaas
dadkan magaalooyinka tuulooyinka jooga oo ciidamada amisom iyo kuwa dawladdu markay tagaan ay dib uga soo gurtaan ama ka baxaan al-shabaab ay soo gasho dadkii la shaqeeyey dawladda iyo amisom inta adig ka war hayso wax dhibaata miyaa loo geysta
anigu markaan ogaaday firaaqaas inuu jiro ayaanba anigu meesha u tegay shalay iyo maxaan ku raday maalmahan oo dhanba maringubay odayaashiaan la shiray ganacsatiyaan la shiray dhalinyaradan la shiray maleeshiya nimanka ciidanka maleeshiyaadka deegaankaan la shiray waxaan la shiray maamulkiaan la shiray waa waxaan ka shaqeeyay qaar badbaadadooda badbaadadooda maxaan ku ihahdaa ilaah badbaadin kara laakiin inta ugu badan maxaan ku ihahda waxaan go-aan ku gaarnay inay usoo raacaan macnaha ciidanka amisom oo soo baxaayo magaalada buulmareer oo ku degan oo soddon kilomitr u jirta oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulkii koonfurta bay uu ka jiro iyo maxaa ciidamada amsonba saldhig u ah oo ciidankan hadda laftigiisa soo baxay ay usoo socdaan buulmareen inay soo raacaan oo naftoodii halkaa in lagu badbaadiyo ilaa ciidan laga keenaayo maringubay kale marka waa ku guuleysan ilaa hadda qof ay wax yeeleen ma maqal mana hayno insha allahu tacaala dadkana kulleysa way xeeladeysteen saan ka warhaayo
magaalooyin kale iyo tuulooyin kale oo hadda qorshaha ugu jirta amisom inay ka baxaan miyaa jira gobolka gobolka shabeelle hoose magaalooyin kale ay ka baxaan way jirtay laakiin warqada codsigan qoray muddo laga joogo maxaa ku dhex toban casho anay joogo xafiiskayga iyo degmada marka waxaan ka codsaday amisom iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeedba in amisom aysan ka bixin gobolka shabeelle hoose magaalooyinka ay ka baxayaan in la joojiyo oo maxaan ku irahdaa si degdega maxaan ku irahdaa haddaan ciidan bedelo aan la helaynin kaliya marka hadda ka hor sidii dhacday kurtuuri waa laga baxay kuntuaria laga baxay waxaa laga baxay mashalaay waxaa laga baxay maxaa ku meshii la yirahdo maxaa ku raha wareer male waxaa laga baxay maxaa ku raha meshii la yirahdo jamaynka ama erida ama waxaa laga baxay maxaan ku irahdaa leego khasaaradii ka dhacday yaaqbari weyne waa isagoo da ognahay marka arrintaasi maxaan ku irahdaa kulli sabab codsi baan diray ilaa da jawaabka nel laakin ilaa hadda waa sugaya jawaabtii oo ah ilaa ciidan bedele laga helo amsom inaysan dib dambe ugu bixin xilliyada maxaa ku hadda ay degan yihiin
kaasi waxa wahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur sidi waxa uu warrameeyey waryaheena haaruun macruuf